بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولفظ التكبير متعين بالعربيه وهو الله اكبر او الله الاكبر ولو اسقط حرفا منه او سكت بين كلمتيه او زاد بينهما واوا او بين الباء والراء الفا لم تنعقد waxaan ku guda jirnaa fii baabi sifati salaa wuxuu mu'alifku ka soo hadlay rugnigii koowaad ee ka mida min arkaani salaa rugnigaasina waxaa weeye anniya alruknu اthaani waa atakbiir takbiirat اlixraam takbiiraadka salaada laba qaybood ay u qaybsamaan takbiiraة اlixraam oo qayb ah iyo altakbiiraat اlintiqaaliya takbiiraadkaasi waxaa la yihahdaa takbiiraat intiqaaliya qofka markuu rugni ka wareegayo rugni kale uu u wareegayo la yimaado intiqaalku waa wareegid takbiiraadkaas kale waxaa la yihahdaa takbiiraat intiqaaliya kuwaasi xukunkooda waa noo imaan doonaa oo ahlucilmiga qaar ka mida waa waajib bay leeyihiin qaarna waa sunna laakiin takbiirta halkan looga hadlayo waa takbiiratu alixraam takbiiratu lixraamna waa ruknun min arkaani asalaa waa tiir tiirarka salaada ka mid a salaaduna ma xirmayso biduuni takbiirati alixraam ma guntamayso salaada takbiiratu lixraam inay rugni tahay salaadana biduuniha ay ansaxaynin waxaa u daliila qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim taxriimuhaa salaada taxriimkeeda waa takbiirta taxriim waxaa loola jeedaa salaada markuu qofka guda galo waxyaaba badana xaaraam ka noqonayo hadalku waa xaaraam iltifaatka aan sababta lahayn lama ogola xarakaadka zaa'idka ah ee mutataaliyaadka ah lama ogola waxyaaba fara badanaa xaaraam noqonaya waxyaabaha marka salaada dhexdood xaaraamta ku noqonaya maxay ku imaanayaan taxriimkaasi muxuu ku dhacayaa waa atakbiir markuu qofku allaahu akbar yidhaahdo ayaa waxyaabihii taxriimka ahay aan la ogolayn taxriimkoodu bilaabmaya ilaa qofka uu salaada ka baxaya muxuu ku xalaal noqonayaa wuxuu ku xalaal noqonayaa atasliim waa inuu salaadii ka baxa wey marka taxriimuha takbiir buu yidhi nebigu sala allahu calay wasalam taa waxay deliil u tahay salaadu waxa ay ku guntamaysay ku xirmayso inay tira inay tahay qowlu lmusalli uu leeya allahu akbar oo takbiiratu lixraam uu la imaanayo takbiiratu lixraam marka ayuu sheikhu ka hadlayaa xukunkeeda iyo sida loola imaanayo wuxuu yidhi walafdu takbiiri lafdiga takbiirta mutacayinun waa mid laasima waajib wa inuu noqdo bilcarabiya carabi in lagula hadlo oo carabi lagula dhawaaqo waa arrin mutacayinoo waajiba wa huwa lafdiga carabigaana waxaa waaye allaahu akbar wey aw allaahu lakbar allaahu lakbar ashaan tacriifiyada ahayd gelisay waxba u dhibi mayso sida ahlucilmigu ay sheegeen haddaad tidhahdo allaahu lakbar salaadaada waa ku xirmaysaa xagga macnahana wax isbedela keeni mayso haddaad al aad ka jarto oo aad tidhaahdo allaahu akbar ayadana waa kuu bannaanta laakiin labadaas midaad isticmaali kartaa waxaan labadaa ahaynna lama ogola yacnii lafdiga inaad sidaa ugu dhawaaqdo oo aad tidhahdo allaahu akbar ama allaahu lakbar labadaba waa carabi sooma labadaba waa carabi sidaasaa waajiba oo mutacayina inaad ugu dhawaaqdo kelimadda walow asqata hadduu rido mas'alo waayo hadduu rido xarfan minhu xaraf takbiirtii ka mid ah hadduu xaraf ka mida rido oo masalan allaahu akbar hamsadii uu ka tago hamsadii akbar ku jirta hadduu iska xadfo ow sakata ama uu aamuso bayna kelimatayhi labadeeda kelimadood inta u dhaxaysa hadduu aamuso allaahu ayuu intii yidhu aamus markuu cabbaar aamusa u yidhi akbar labada kelimood intuu udhaxayso ayuu aamusay ama ma aamusinee awsaada baynahumaa dhexdooda wuxuu ku siyaadiyey waawan waaw ayuu soo kordhiyey allaahu akbar buu yidhi waawuu ku soo daray ama allaahu wa akbar muxuu soo siyaadiyey qofkaas waaw buu soo kordhiyey aw bayna albaa'i waaraa'i ama ba'da iyo ra'da inta u dhaxaysa ayuu wuxuu soo siyaadiyey alifan alifuu siyaadiyey ba'da iyo ra'da inta u dhaxaysa allaahu akbaar ayuu yidhi akbaar waxyaabahaasoo dhan hadduu sameeyo lam tancaqid salaaddu ma xirmayso lowdan jawaabteeda waa maxay lam tancaqid waay lowdaa jawaabteeda waa lam tancaqid salaaddu ma xirmayso kelimadda allaahu akbar cinda jumhuuri اlculamaa lafdigan lafdi bedeli kara ma jiro xataa hadduu carabi yahay lafdigan allaahu akbar in lagu dhawaaqo ayaa rugni ah lafdi la macno ah oo carabiya ma lagu bedeli karaa laguma bedeli karo cinda aljumhuur maala allaahu acdam ama allaahu cadiimun allaahu ajal alfaaddaasi haddaad isticmaasho salaadu kuu xirmi mayso allaahu ajal iyo allaahu akbar waa isku macno soo ma allaa weyn wey haddana maca daalika salaadu ma guntamayso allaahu akbar ama allaahu lakbar lafdigaasaa laazima allaahu acdam allaahu ajal ma bedeli karto cinda alxanafiya waxay qabaan in lagu bedeli karo xanafiyadu waxay leeyihiin allaahu akbar lafdi la macnaa haddii la keeno salaadda waa lagu xihan karaa qowlkooduna waa hayru saxiix qowlkoodu sax ma ah lafdigan ayaa sharcigu amray idaa qumta ila asalaati fakabir saasuu yihi nebigu sala allahu alay salam haddaad salaada u istaagto fakabir ay faqul allaahu akbar xadiidkaasina wuxuu ka mid yahay axaadiidta tusinaysa allaahu akbar inay tahay rukni takbiirat lixraam inay tahay rukni idaa qumta ila asalaati fakabir lafdigaasi marka in lala yimaad waajibo see loola imaanaya si saxiixa waa inaa ula timaado kow waa inaadan xaraf ka mida ridin allaahu akbar waa inaad xuruufta siday taha ugu dhawaaqdo waa kow haddii xaraf ka mida aad riddo salaadaadu ma xirmaysaa salaadaadu xirmi mayso maxaa yeeley allaahu akbar ti sharcigu amray lamaadan imaanin mar haddaa xaraf ka riddo waa nuqsaan mise nuqsaanna lama ogola haddii la aada aamusto labada kelimadood inta u dhaxaysa aw sakata bayna kalimatayn bayna kalimatayhi labadiisa kelimood inta u dhexaysa hadduu aamuso maxay kala noqonayaan laba hadaloo kala go-anay noqonayaan hadduu qofku yidhaha allaahu ee uu aamuso kadibna uu yidhahdo akbar laba kelimadoo kala go-anay noqonayaan markaasina maqsuudkii iyo ujeeddadii iyo macnihii ay ximbaarsanayeen ma yeelanayso ayaduna saxiix ma ah waa buraysaa salaadu lam tancaqid ama xaraf ma ridin bayna alkelimataynna ma aamusin ee labada kelimad inta u dhaxaysa ayuu waaw ku soo siyaadiyey xaraf dheeraaduu la yimid waaw buu soo kordhiyey allaahu wa akbar waaw miyaa ku jirta waawdan uu soo siyaadiyey fasaaday ku keenaysaa macnihii ujeeddadii laga lahaa kelimaddan salaada ku xirmi mayso ama wuxuu soo siyaadiyey ba'da iyo ra'da inta u dhaxaysa alif ayadoona salaada ku xirmi mayso allaahu akbaar qaar culammada ka midana wayba fogeeyeenoo waxay yidhaahdeen hadduu allaahu akbaar yidhaahdo asagoo macnaheeda fahamsan waxay yidhaahdeen yakfur waaba gaaloobayaa bay yidhahdeen maxaa yeele akbaar waa tabli waa bahal la garaaco wey ilaahay baa ku tilmaamtay inuu yahay tabligaas la tumaaya la garaacayo hadduu qofka macnaheeda fahamsan yahay ee u qasdo waxay yidhahdeen arrintaasi kufri baa ka dhalanaya salaadna maba ku guntamayso oo salaadi ku xirmi mayso sidaas sidaa darteed lafdiga oo saxiixoo caafimaad qaba waa inaad ku dhawaaqdo allaahu akbar waa inaad tidhaah fain cajaza hadduu caajizo fain cajaza yacni hadduu awoodi waayo wa muxuu awoodi weynayaa kelimadda allaahu akbar inuu yidhaahdo hadduu awoodi waayo likharasin wa naxwihi kharas dartii bimacnaa qofkan waa akhras akhras waa aladii laa yastatiicu nudqa waa midkan hadalka awoodin waayo yacni hadal ma awoodi karo waa qof aan hadal awoodin ma ku dhawaaqi karaa marka qof aan hadal awoodin allaahu akbar kuma dhawaaqi karo hadduu marka awoodi waayo likharasin kharaskaa ku dhacay awgeedu afla'aanta ama hadal la'aanta ah wa naxwihi iyo wixii la mida wajaba waxaa waajiba taxriiku lisaanihi carabkiisa inuu dhaqdhaqaajiyaa waajiba wa shafatayhi iyo labadiisa faruuriyo inuu dhaqdhaqaajiyo ayaa waajiba طاaqatahu ay qadra طaaqatihi طaaqatahu bimacnaa waa qadra طaaqatihi waa intuu awoodi karo ayuu dhaqdhaqaajinaya arrintaanina waxay hoos tegaysaa qaacidadii hadda ka hor aan soo sheegnay oo ahayd almaysuuru laa yasquطu biاlmacsuur almaysuur laa yasquطu biاlmacsuur hadda waxbaa adkaaday waxna waa waa u fudud yihiin waxaa adkaaday inuu allaahu akbar yidhaahdo waa awoodi kari waaye laakiin waxaa suuragala inuu carabka dhaqdhaqaajiyo waxaa suuragala bushimaha iyo faruuryaha inuu dhaqdhaqaajiyo intuu awoodi karu la imaanaya hadday marka wax adkaadeen midda fududay ku dhici maysa midka adag darteed ama midda cuslaatay bal midda fudud ayuu la imaanayaa intuu awoodi karo ayuu samaynaya faataquu llaaha ma staطactum fain lam yacrif alcarabiyata hadduusan carabiyada aqoon waa cajami carabiyadu waxba kama yaqaan xataa allaahu akbar kama yaqaan kabara waa takbiirsanayaa biayi lugatin shaa'a luqadii uu doono ayuu ku takbiirsanaya mar haddii carabiya la waayo hadda luqaduhu kale xagga sharciga kalama sokeeyaan luqadaha kale luqadii uu awoodi karo ama luqadii uu doono ayuu ku dhawaaqaya wa calayhi laakiin waxaa dushiisa oo ku waajiba an yatacallama inuu barto in amkanahu hadduu u suuro galayo yacnii inuu barto ayaa yani waajib ku ah hadday suuragal u tahay inuu barto fain fain ahmala hadduu ihmaaliyo hadduu dayaco inuu barto hadduu dayaco iska dhaafo maca alqudrati ayadoo lala qaba awood uu awoodi karo inuu barto wa daaqa alwaqtu waqtigana uu ciriiri noqdo tarjama waa tarjumayaa kelimadii allaahu akbar luqadii kale ou ku hadlaya ayuu u tarjumaya oo ugu dhawaaqaya wa acaada salaata salaadana waa soo celinaya sheikhu wuxuu leeyahay carabiyada inay laasimta waa noo soo sheegay in allaahu akbar bilcarabiya loogu dhawaaqo inay waajib tahay laakiin qofkan maalan carabi mama yaqaan waa cajami hadduusan carabi aqoon waa loo cudurdaarayaa luqadii uu markaa ku dhawaaqi karo ayuuna markaa ku sheegaya allaahu akbar allah weyn ayuu leeyahay hadduusa maalan soomaali yaqaan hadduu af kale ku hadlaayana afkaas kaleu ku fasiraya ayuu ugu dhawaaqaya carabiga ma yaqaan ile laakiin waxaa waajibka inuu carabiga barto arrintan waxay tusaale u noqon kartaa ama lagu tusaalayn karaa qof cajamiyo hadda soo islaamay hadduu gaalnimo ka soo islaamay fursaduu allaahu akbar iyo kelimaadkii carabiga ahay ku bartana ma helin duhurkii ka horuu soo islaamay markuu soo islaamana salaaddii duhuraa la gaahay salaad waa inuu la yimaad sooma mana dhihi kara allaahu akbar ma baran waxaa la leeyaha luqada aad ku hadlayso udheh ku dheh luqadii markaa uu ku hadlaya ayuu ku leeyahay laakiin waxaa ku waajiba inuu carabiyadii ku barto wa calayhi an yatacallama waa inuu barto kelimad kelimadaasi takbiirta in amkanahu in amkanahu hadday u suuro gasho yacnii fursaduu ku baran karo hadduu helo waa inuu barto in amkanahu waxaa ku baxaya haddaysan u suuro gelin sida hadda maalan ninkii aan ku tusaalayna hadda soo islaamay salaadiina la joogo suuragal mataa inuu hadda barto suuragal uma ahan salaadda hadda la joogo waxaa leeyahay tuko afkii aad maaragta adugu taqaanana takbiirta ku sheeg sidaana ugu tuko hadday laakiin u suuragelayso wakhtiga maalan uu ballaaran yahay wakhti waasica ayuu haystaa wakhtigaasina uu ku awoodi karo inuu kelimaddii allaahu akbar ku barto maxaa waajiba markaa inuu bartaa waajiba fain ahmala hadduu dayaco marka fursad waa helay oo ku baran karo laakiin kama faa'iidaysa fain ahmala hadduu ihmaaliyu dayaco maca alqudrati ayadoo lala qaba awood muxuu awoodi karaa inuu barto awoodi karaa wa daaqa alwaqtu wakhtigana uu ciriiri noqday wakhtiguna ciriiriyuu noqday wakhtiga ciriiriyu noqday macnaa salaaddii wakhtigeeda ciriiri noqday maalan ninkan fursad uu haystay laga soo bilaabo subaxdii waagu markuu baryay ilaa wakhtiga duhurka laga soo gaarayo fursad dheer uu ku bara karo ayuu haysta waa dayacay kama faa'iidaysa waana awoodi kara inuu barto kadib salaaddii duhuraa la soo gaaray wakhtigu cidhiiri buu noqday wakhtigii duhurka waxaa ka harsan qadar uu ku tukan karo hadduu yidhaahdo kelimadaasaan ku baranayaana salaaddii wakhtigeedaa baxay wakhtigii waasica ahaana yaa soo dayacay asigiyaa soo dayacay waa ka faa'iidaysan waaye salaaddiis muxuu samaynayaa shiiqa wuxuu leeyahay tarjama tarjama muxuu ula jeedaa luqadiisii uu kula hadlayaa luqadiisii ugu dhawaaqayaa kelimadii allahu akbar laakiin waa acaada salaata salaadana waa soo celinaya maxaa yeele meeshaan taqsiiraa jira buu leeyahay gaabisaa jira ninkan asoo rugnigan awoodi kara ayuu ka gaabiyey gaabintuna maxay ka timid wakhtiguu ka faa'iidaysan waayey uu ku baran karay kelimadda marka maadaama uu muqasir yahay waxaa la leeyahay buu yidhi salaadda waa ku soo celinaya wa aqalu takbiiri waalqiraa'ati wa saa'iri اladkaari takbiir waxaa ugu yar waxaa marka meeshaan ku jirta intaanan ka gudbin oo hadalka sheikha laga fahmayaa haddaanan ihmaal jirin wakhtigiina uu cidhiiri noqdo wakhtiga uma qaybsami karo inuu kelimadii takbiirta uu ku barto iyo inuu salaad ku tukado ma uma qaybsami karo taqsiir iyo gaabinna ma jirine wakhtigaas sida ka noqde qofkaasi laa shaka luqadiisuu ku dhawaaqayaa soomaa kelimadii takbiirta laakiin salaadda ma soo celinaya maya salaadda soo celin maayo maxaa yeele taqsiir ma samayn ninkan hadda la leeya waa acaada salaa waxaa lagu haystaa waa ihmaalkii waay waxa le waa u soo celinaya waa ihmaalka uu sameeyey dayacaaddii uu sameeyey wakhtiga ka faa'iidaysan waayo amaa ninkan wakhti dayicin wakhtiguna cidhiiri uu ka noqdo salaadda waa tukanayaa kelimadda takbiirtaana luqadii uu markaa fahmayuu ku sheegayaa kuna soo celin maayo maxaa yeele salaadaasi wuxuu ula yimid cala alwajhi almatluub fattaqu llaha ma istatactum ayuu soo gelayaa ninkan dambe amaa kii hore fattaqu llaha ma istatactum ma soo gelayaa yaa wakhtiuu awoodi karow dayaca ninkan waqtiu awoodi karoo dayacay ifraadaa jira gaabin baa jirta tafriida tafriid oo gaabin ah qaala wa aqalu takbiiri waalqiraa'ati wa saa'iri اladkaar takbiir waxaa ugu yar iyo qiraa'ada qur'aanka la akhrinayo adkaarta inteeda kaleba wa saa'ir اladkaar an yusmica nafsahu inuu naftiisa maqashiiya ugu yar idaa kaana hadduu yahay asiga saxiixa samci mid maqalkiisu uu caafimaad qabo bilaa caaridin wax caaridoo mucaaradayana aysan jirin wuxuu leeyahay sheikhu qofka markuu takbiirsanayo iyo markuu qiraa'ada akhrinayo iyo adkaarta kale la imaanayaba waxaa ugu yar inuu naftiisa maqashiiya ugu yar waxaa laga rabaa inuu naftiisa maqashiiyo dabcan hadduusan imaam ahayn ou ma'muum yahay ama hadduu imaam yahay qiraa'aduna ay tahay jahriya qiraa'ada waa la jahraaya takbiirtana waa la jahraya hadday salaadda jahriyo tahay laakiin hadday salaadda siriyo tahay ma ama uu ma'muum yahay waxaa ugu yar markuu takbiirsanayo ama qur'aanka uu akhrinayo ama adkaarta kale uu la imaanayo adkaarta kale muxuu ula jeedaa rukuucdii adkaarta lala imaanayo tii sujuudda lala imaanayay bacda rafci min alrukuuc bayna aljalsatayn labada fadhi inta udhaxaysa ama bayna sajdatayn labada sujuud inta u dhaxaysa kulli soo ma lahayn adkaar ma laha kulligood adkaaray leeyihiin wa saa'ir aladkaar adkaartaasu ula jeeda waxa ugu yar waxaa waaye an yusmica nafsahu inuu naftiisa maqashiiyo waa kaa gudi mayso inaad niyadda ka akhriso dadka qaar afku isku haystaa salaadna waa tukanaya salaad kuma ansaxaysa inaad af isku qabato salaad lagaaga aqbali maa inaad af isku haysato qofkii afka isku dhegsadana qaari maba aha faatixana ma akhrin khayrkeedna ma akhrin qofkaas dad waxaa jira markay wax akrinaya niyadda wax ka akhriya afku isku hayaa faatixadiiu niyadda ka akhrinaya rugnigii faatixada akhrinteedaha ma kaaga dhacay ma kaaga dhacayo salaadaadu salaad baatilaa wey salaad af la iskula dhegsanayo sax maaha waa inaad qiraa'ada aada akhrinayso ugu yaraan aada naftaada maqashiisa wey si aad u noqoto qof faatixadii akhriyey adkaartiina la yimid markay culammadu ka hadlayaan hadda tan salaaddii waayo laakiin markay culammadu ka hadlayaan xifdinta xataa culumta la xifdinayo ama wax la fahmayo o la muraajacaynayo waxyaabaha qofka ku saacida waxaa ka mida bay yidhaahdeen wuxuu akhrinaya inuu ismaqashiiyaa ka mida haddaa qur-aan akhrinaysa inaad ismaqashiiso oo adiga aada maqlayso haddii aad wax kale xifdinayso inaad ismaqashiiso waxay qayb ka qaadanaysaa inaad wixii fahamto ama aada xifdiso kadaalika salaadda markaad ku jirto qiraa'ada aada akhrinaysa faatixada iyo kayrkeed inaad ismaqashiiso waxay ka qayb qaadanaysaa inaad ku khushuucdo laakiin waxaad akhrinaysaba haddaadan maqlayn ku khushuuci mayse mana ku tadabburayse marka waxa ugu yar waa inuu naftiisa maqashiyo hal midna waa muhiim inuu qofka ku baraarugo naftaada maqashay inta istiraadi xadka ha dhaafinin ha ku dhibin dadka hareerahaada ku tukanaya laa ifraata walaa tafriid dadka qaar arrintan nafmaqashiintay ku tarax tageen markaasuu markuu qur-aanka akhrinayo waxaad mooddaa inuu imaamkii yahay inuu asiga imaam yahay safka unuu ku jiraa kuwa hareerihiisa fadhiyo dhan waa- kuwa hareerihiisa ku tukanayo dhan wuxuu ka tashwiishinayaa salaaddii buu ka tashwiishinaya ma aday ku dhegaysanayaan mase qur-aankii akhrinayaan iyo wixii ayaga laga rabay sax ma ah inaad qiyaastaa la rabaa naftaadana inaad ku koobto isla markaana adiga aad ismaqashiiso haddii meeshu cidlo tahay oo keligaa aad tukanayso hadda markaa cidaad tashwiishinaysid ma laha haddaana cidna kuu dhoweyn laakiin haddii lagu dhow yahay sax maa nebiga calayh slat slam wuxuu yidhi walaa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'a fa kullukum yunaajii rabbah mid walba adinka idinka mida rabbigiisa uu lafaqaya qaarkiin qaarka kale yaysan qiraa'ada kula jahrin bur waa qur-aanka akhrintiisa haddaa adiga qur-aanka markaa akhrinaysa aada la qayliso ninkan kalena uu la qayliyo mid walba midka kale uu tashwiishinaya meeshaas waxaa ka imaanaysa marka tashwiish labada jaanibba ku furmaaya tashwiishkaasi looma baahna haddii salaad la tukanaayo iyo haddii salaadda khaarijkeeda ay tahay intaba waa inuu naftiisa maqashiiya ugu yar buu yidhi idaa kaana saxiixa same qaydkaasuu ku xidhay nin dhagajiga laga hadli maayo oo aanu aada wax u maqal haddii maqalkiisa uu daciif yahay ama uu dhagajigo ee uu damco inuu qur-aan ismaqashiiyo masaajidka dhan oo hadda ku qaylinaya dadka dhan waa inuu maqashiiyo markaas kadib baa laga yaabaa in asiga soo gaarto ilan maqalkiisa daciifa kaa laga hadli maayo idaa kaana saxiixa sami waa haddii maqalkiisu caafimaad qabo kow bilaa caaridana waa qeyd labaad caaridna uusan jirin caaridka wuxuu ka wadaa buuqa ninkaani dhegihiisu waa caafimaad qabaan wax caarida oo u diidaaya inuu qiraa'adii maqlana ma jiraan jawigu waa degan yahay qaylo iyo buuqna ma laha markuu sidaa yahay naftiisa inuu maqashiiyo markuu xaalkaa ku sugan yahay ayaa ugu yar qiraa'ada wayajharu اlimaamu imaamku wuxuu la jahrayaa bitakbiiraati kullihaa takbiiraadka dhan imaamku waa la jahrayaa imaamku haddee ma'muumiina ku tacalluqda dadaa salaadiisa ku dayanaya oo ku raacaya sidaa darteed asiga waxaa laga rabaa takbiiraadkao dhan inuu la jahro bitakbiiraati kullihaa markuu ku leeyahay takbiirat lixraam iyo takbiiraat lintiqaal dhammaantood wa waa inuu la jahro salaadda markuu xidhanayo takbiirtu waa la jahrayaa idaa kabara alimaamu fakabiruu saasaa nebigu amray sala allah alay slam hadduu imaamka takbiirsado takbiirsada imaamka takbiirtiisa markay dhacdo ayay ma'muum- ma'muumiintu takbiirsanaya idaa kabara alimaamu fakabiruu haddii marka ma'muumiinta takbiiratu limaam aysan maqal sidee ugu dayanayaan ma ku dayan karaan sidaa darteed imaamka waa inuu codka kor u qaado haddii imaamka codka uusan kor u qaadi karin ama kor uu qaado laakiin codkiisa uu gaari waayo ma'muumiinta iyo jamaacada laabudda min muballiq markaa waxaa laga maarmaan ah inuu jiro qof codkii gudbiya oo gaarsiiya dadka masalan imaamku waa jiran yahay mana awoodi karo inuu takbiiraadka la jahro gadaashiisa qofka ku tukanaya ama dadka ku tukanaya qof ka mid ah oo jahwariyu sawd ah yacni qof cod dheer ah ayaa markuu imaamku allaahu akbar yidhaahdo wuxuu ka daba leeyahay allaahu akbar asigoo inta kala maqashiinaya dadku marka maxay suganayaan mar walba dhegaysanayaan ninkan muballiqa takbiiraadkiisa saasay u daba joogayaan hadda laakiin sida qaalibka ah waxaa looga kaaftoomay mukabiraatu sawd karafoonnada oo xataa hadduu qofku cod gaaban yahay ama uu jiran yahay hadduu jiran yahay codkaa daciifaaya asagoo codku daciif yahay xataa mukabiraatu sad qaaliban waa gaarhsiin karaa calaa kullin imaamku inuu la jahro takbiirta asala asalka waa inuu asiga la jahro wayajharu اlimaamu imaamku waa la jahrayaa buu yidhi bitakbiiraati kulliha takbiiraadka dhan ayuu la jahraya wayushtaradu waxaa la shardiyaa an yukabira imaamka inuu takbiirsado ayaa la shardiyaa qaa'iman xaaluu yahay mid taagan fi lfardi salaada waajibkaa dhexdeed takbiirtu markay dhacayso waxaa shardiya inuu taagan yahay fain waqaca minhu haddii ay ka dhacdo xarfun xaraf hadduu ka dhaco asiga fii hayri اlqiyaami istaag waxaan ahayn dhexdood haddii xaraf takbiirtii ka mida ay ka dhacdo lam tancaqid ma guntamayo buu yidhi fardan fardi ahaan u guntami maayo salaadaasi wa tancaqidu way guntamaysaa naflan nafli ahaan ayay u guntamaysaa lijaahili taxriimi midka taxriimka jaahilka ka ah duuna caalimihi midka caalimka ku ah ka sokow sheekh halkan wuxuu uga hadlayaa mas'alo muhiima dadka qaar waxaa laga yaabaa allaahu akbar takbiirat lixraam marka uu leeyahay inuu yidhaahdo asoon si fiican u taagna asagoo foorara maalan ayuu soo bilaabayaa markaasuu kadib istaagaya sheekh wuxuu ku leeyahay salaadaasi kuwama xirna takbiiratu lixraam waa inay dhacdo fi lqiyaam istaagga dhexdiisa arrintaani maxaa u daliila ama shardigan waxay u deliishadeen xadiidu lmusii'i salaatahu ninkii salaadiisa xumeeyey xadiid ku soo arooray xadiid abi hurayra radia allahu canه nabiga calayh اsalaatu wasalaam wuxuu yidhahday idaa qumta ila الsalaati fakabir xadiidka u fiirso idaa qumta ila الsalaa fakabir goormuu nebigu amray takbiirta sala اllahu calayh wasalam goormuu takbiirta amray haddaad istaagto istaaguu ku xiray idaa qumta ila الsalaati haddaad salaada u istaagto fakabir takbiirsa wey waa xadiidka laga qaadanayaa haddaadan salaada u istaagin ha takbiirsanin maxaa yeele mowdiceedii ma ah booskeedii ma ah takbiirat lixraam waa inay dhacdo fii xaali lqiyaam takbiirat lixraam marka qayb ka mid a ama xaraf ka mid ah haddii uu dhaco asoon qofkii taagnayn intii soo hartana istaagga ay ku dhacdo salaadaasuma xirmayso allaahu akbar hadduu markuu allah yidhaahday uu soo istaago maalan waa foorarsaday ama hoosow wax u doontay ama kabow maalan hoostiisa dhiganaya mararka qaar waxay ka suurowdaa dadka mustacjiliinta ee degdegaya ee raba inay imaamka ka daba tagaan ama rukuucda ku gaaraan kabihii buu wataa maalan ama kitaabo wataa sida dalabatulcilmiga hadda u badanyeen kitaabaa la wataa kitaabadii wuxuu rabaa inuu dhigo takbiiratulixraamna la yimaado kadibna takbiiraturukuuc uu la yimaado imaamkana saas uu ku haleedo oo ragcadaas uu gaaro markaasuu markuu kabaha sii dhigayo asoo soo kacayo wuxuu leeyahay maalan allaahu allah markuu yidhaahdo akbartu waxay ugu dhammaanaya istaag kadibna gacmihii isa saaraya jumladii allaahu akbar qayb ka mida goormay dhacday qofka asoo fooraray dhacdoon taagnayn kadibna waa soo istaagoo qaybta kale istaagay ku dhacday waa miduu shiiku leeyahay lam tancaqid salaadaasu xirmi maysa buug fardi ahaan u xirmi mayso yacnii farad iyo waajib kuu ahaa mayso laakiin maxay kuu noqon kartaa wuxuu leeyahay nafli iyo tatawuc ayay noqon kartaa nafli iyo tatawucna waxay u noqonaysaa ninka arrintan inay xaaraam tahay ka jaahila takbiirat lixraam istaagga meelaan ahayn in lagula yimaado inay xaaraam tahay ninkii ka jaahila waxaa leeyahay adiga jahligaa lagugu cudurdaarayaa salaadaadaani sunnay kuu tahay laakiin waajibka waa lagugu leeyahay ama midka caalim ku ah arrinkan ee og inaysan bannaanayn kadibna la yimaada kaasi lam tancaqid laa fardan walaa naflan midna u guntami mayso salaaddii salaad burta way tatawucna u noqon mayso fardina u noqon mayso wayushtarad waxaa la shardiyaa buu yidhi an yukabira inuu takbiirsado qaa'iman xaaluu yahay mid taagan fi lfardi salaada faradkaa dhexdeed ay fii xaali lfard fain waqaca hadday dhacdo minhu xaggii xarfun xaraf hadduu ka dhaco fii hayri lqiyaami istaag waxaan ahayn hadduu xaraf ka midaad allaahu akbar uu dhaco istaaggii waxaan ahayn hadduu ku dhaco fii hayri lqiyaam istaaggii waxaan ahayn dhexdii hadduu ku dhaco lam tancaqid ay lam tancaqid isalaa salaada ma guntamayso fardan fardi ahaan u guntami mayso xirmi mayso wa tancaqidu way guntamaysaa naflan sunna ahaan bay u guntamaysaa yaanay u guntamaysaa lijaahili taxriim midka taxriimka jaahilka ka ah duuna caalimihi midka caalimka ku ah ka soko qaala wayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi rafcu yadayhi labadiisa gacmood inuu kor u qaado xadwa mankibayhi muqaabilka labadiisa garbood xadwa waa muqaabilka ku-aadanka labada garbood inuu kor ugu qaado mufaraqata alasaabici xaal ay gacmahaasi yihiin kuwa farahooda la kala geeyey mufaraqata alasaabici xaal farahooda la kala geeyey maca takbiiri takbiirta maceed ayaa kor loo qaadaya wayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi rafcu yadayhi inuu labadiisa gacmood kor u qaado kor u qaadidda labada gacmood ayaa la sunneeyaa ilaa xaggee la geynayaa labada gacmood wuxuu yidhi xadwa mankibayhi hadda ka horna waxaan soo marnay ilaa atraafi aludunayn labada dhagood fooddooda in la gaarsiinayo culammada qaar laba sifay ka dhigeen qaarna waxay idhaahdeen waa sifa waaxid ah hal sifo wey qaar waxay idhahan waa laba sifo oo marna xadwalmankibayna la geynaya waa ku aadanka garbaha markaad fogaatana waxaad ku aadinaysaa dhagaha foodooda labaduba waa soo aroortay can nebi sal ly slam laba sifay ka dhigeen culamada qaarna waxay idhaahdeen laba sifo ma ahe waa hal sifo oo adigoo galbada yani gacmood ku aadinaya ku aadanka garbaha ayaa isla markaana dhagaha foodoodana ku aadinaysaa fii xaalatin waaxida sidee ku dhacaysaa calaacalaha ayaa waxay ku aadayaan garbaha faraha fooddoodana xaggey ku aadayaan dhagaha fooddooday ku aadayaan qofkaasi wuxuu noqonayaa nin labadiisa gacmood garbaha ku aadiyey isla markaana dhagaha fooddooda ku aadiyey hal xaalad ayaa ku wada gudanaya culamada qaar marka waxay dhahen waa hal sifa we laakiin xaaladdaas uu gacmaha kor u qaadayo shiikha wuxuu leeyahay waa mufaraqat alasaabici xaalay tahay mid faraheedii la kala qaado faraha isku dhajin mayside waa kala qaadaysaa waxaana gacmaha kor loo qaadayaa maca takbiiri takbiirta maceeda allaahu akbar maceed ayaa gacmaha kor ula qaadaysaa fa in tarakahu rafculyadayn hadduu ka tago camdan si bareera hadduu uga tago aw sahwan ama sahwi hadduu uga tago waa hilmaamay ataa bihi gacmo kor u qaadiddaa waa la imaanayaa fii asnaa'i takbiiri takbiirta dhexdeed ayuu la imaanayaa laa bacdahu takbiirta gadaasheeda maya ayuu mualifka raximahullah xaaladda koowaad oo la rabo waxa waaye buu leeyahay markaad gacmaha kor u qaadayso iyo takbiirtu waa inay wada socdaan maca takbiir maca maxay tusinaysaa wada jir iyo wada socday tusinaysaa allaahu akbar iyo gacmo kor u qaadiddu waa inay wada jiraan hadduu qofka marka ka tago hadduu ka taga muxuu ula jeedaa yacnii gacmihii kor loo qaadiy uu ka tegay fain tarakahu ay in taraka rafca alyadayn gacmihii kor u qaadidooda hadduu ka tago camdan hadduu uga tago ma ilaabino waa u bareeray aw sahwan ama sahwi ahaan hadduu uga tago ataa bihi wuu la imaanayaa ataa wuxuu la imaanayaa bihi ay birafci اlyadayn labadii gacmood in kor loo qaado ayuu la imaanayaa fii ahnaaءi takbiiri takbiirta dhexdeed yacnii inta takbiirtuu ku dhex jiro ayuu fursad haystaahu la imaanayaa laa bacdahu takbiirta gadaasheeda la imaamaayo buy yacnii markuu qofku allaahu akbar yidhaahda kadib rafculyadayn laga sugi maayo hadduusan hore ula imaan markaas kadib la imaamaayo xaaladuhu waa saddex maca atakbiir fii ahnaa'i takbiir iyo bacda takbiir inta hadda shiiku sheegaan sheegaya saddexda xaaladood we maca takbiiri sheikhu wuxuu leeya waa sida madluubka ee loo baahan yahay ee sunnada ah hadduu maca takbiir uu ka tago sababtuu raba ha uga tago ama camdan ama sahwan fursadda ilaa goormay u furan tahay intuu takbiirta ku guda jiro fii ahnaa'i takbiir intuu ku sugan yahay waa la imaan karaa ka dabatag ahaan waa ula imaan karaa hadday ahnaa'u takbiir dhaafto markuu allaahu akbar yidhaahda kadib ay arrintu noqoto la imaan maayo laa bacdahu bacda takbiir maya gacmaha kor loo qaadi maayo laakiin sida saxiixa rafculyadayn saddex xaaladoodba waa kuwa mashruuco waa kuu bannaantaha qabla takbiir inaad gacmaha kor u qaaddo maca takbiiri inaad gacmaha kor u qaaddo bacda takbiir inaad gacmaha kor u qaaddo laa bacdahu shiiku halkan uu leey diidaayo sax maha inuu diido maxaa yeele axaadiida ku soo aroortay oo tusinaysa in maaragtay gacmaha kor loo qaadi karo takbiirta kadib gacmaha kor loo qaadi karo takbiirta kadib saddexda sifaba axaadiida ku soo aroortay intuba waxaa waxaa sheegaya alimaamu alalbani raximah اllah fii sifati salaati الnabiy salى اllahu alيه wasalam saddexda xaaladoodba inay sunno tahay oy mashruuc tahay qabla اtakbiir fii anaaءi qabla اtakbiir iyo maca اtakbiir iyo bacda اtakbiir gacmaha marka in kor loo qaado cinda jumhuuri اlculamaa markii laga tago yani cinda takbiirati اlixraam ay isku waafaqsan yihiin in maaragtay gacmaha kor loo qaadayo markii laga reeba takbiiratu lixraam wixii ka soo hara jumhuurulculamaa waxay leeyihin waa sunna laakiin xanafiyadu waxay ayagu aaminsan yihiin gacmaha in kor loo qaadayo maca takbiirati alixraami faqad takbiiratu ixraam keliya ayaa gacmaha kor loo qaadayaa bay yidhahdeen waxaana jira mawaadic dhowra oo sunno ay tahay in gacmaha kor loo qaado xanafiyadu ayagu waxay qabaan markaa koowaad allahu akbarta koowaad qofka salaada xiranayo kor u qaadaya wixii ka dambeeya waxay yidhaahdeen laa yarfacu yaday gacmihiisa kor u qaadi maayo wa takuunu kafaahu labadiisa calaacaloodna waxay ahaanayaan buu yidhi ila alqiblati xagga qiblada labadiisa calaacalood waxay ahaanayaan kuwa u jihaysan ila alqiblati xagga qiblada makshuufatayni xaalay yihiin laba faydan mare la saari maayo waxna lagu aadi maayo makshuufatayni bimacnaa waa hayra mastuuratayni waa labaan asturnayn waa waxba lagu dabooli maayo sheikha wuxuu leeyahy markii gacmaha kor loo qaadayo calaacaluhu waxay ahaanayaan ama ay u jeedayaan jihada qiblada wa takuunu kafaahu labadiisa calaacalood waxay ahaanayaan ila alqiblati ay ilaa jihati alqibla xagga qiblada dadka qaar markay tukanayaan ay gacmaha kor u qaadayaan sida dad ducaysanayoo kale ayay cirka u jeedinayaan calaa calaa sax maaha samica allaahu liman xamida markuu yidhaahdo saasuu leeyahay sida qof ducaysanayo ducadii soo khatimay oo soo gebagabeeyey sidaas sax maaha gacmaha marka kor loo qaadayo waxaa la rabaa labada calaacalood inay u jeedaan jihadii qiblada inay u jeedaan farahaagu marka xaggay u jeedayaan xagga samaday u jeedayaan calaacaluhuna jihada qibladay jiraan makshuufatayni xaalay yihiin laba la fayday buuyi oo aan daboolnayn macnaha wayaxutuhumaa wuxuu saarayaa bacda takbiiri takbiirta kadib labada gacmood wuxuu saarayaa ilaa taxti sadrihi xabadkiisa hoostiisa fowqa suratihi xundhurtiisa korkeeda ayuu yeelayaa wuxuu ka hadlayaa markuu qofku allaahu akbar yidhaah gacmaha xaggee la geynayaa sheikhu wuxuu leeyahay xabadka hoostiisa fowqa surana ah oo xundhurta waxaa waaye xagga koray ka soo jirtaa xagga xabadkana waa ka hooseysaa meesha dhexuu ku aadinaya waxaa jira xadiid culammada qaar ay xasaniyeen oo tusinaya in la saarayo cala sadri ma aha taxta sadri xabadka in la saarayo labada gacmood sidaasaana saxiixa laakiin dadka qaar waxaad arkaysaa kor u qaadidiiba inta quluwi ku sameeyaan ayaad mooddaa inuu isceeji rabo ilaa dhuuntuu geynayaa waa ku tarax tagayaa saas sax maahan halkan xabad lama yidhaahdo xabadka waa la yaqaanaa sifada ugu qurxoonna waxaa waaye qofka labadiisa gacmood inuu xabadka saaro wa kuwo kale gacmaha intay isa saaraan ayay xundhurta hoos uga degayaan ilaa midha cirkau gacmaha saaranaa qof tukanaya uma malaysid waxaad u malaysaa qof fakiraayo meel taagan inuu salaad ku jira ma moodaysa ayaduna sax maa sifada ugu qorxoon waa inuu cala sadri saaro sifadaasna waxaa laga faa'iidaysanayaa khushuuca iyo qofka inuu u diyaarsan yahay tadabburka aayaadka uu akhrinayo iyo yacni waxyaabaha ula imaanayo fii salaatihi khaasatan qiraa'ada wayaqbidu kuucahu alaysara bikafihi alayman wayaqbidu waa qabanayaa buui kuucahu alaysar kuuciisa bidix ayuu wuxuu ku qabanayaa bikafihi alayman midigtiisa yacni calaacashiisa midigeed ayuu ku qabanayaa alkuuc ma la yaqaan kuuc waa halkee yaa kuuc halkee waa nuuridiin kuwa waa la mafsilku waa ballaaran yahay mafsilka dhankan lafuu ku leeyahay dhankan mid kaleu ku leeyahay yaa dhankee waayo meesha ugu dambaysa labada jihaba waa leedaha meel u dambaysa dhankey xigtaa dhanka suulka waay waaya dhanka suulka waay yacni waa qabanayaa waxaan hadda ka hor soo marnay saaridda gacmaha gacanta labada gacmo horta waa in la isdul saaro wadcu lyumnaa cala alyusra midigta ayaa waxaa la dul saarayaa bidixda dhowr sifaba culimmadu waa sheegeen ama adilada waa laga qaatay inaad labada calaacaalood isdul saarto maca alqabdi ama biduuni qabdin oo ah saarid waxaa kaloo kuu bannaan inaad ka gudubto calaacalaha oo saacidka ama dhudhunka aada saarto adoo qabanaya ama adigoo saaraya sifo saddexaadoo waxaa jira dadka qaar ay sameeyaan oo ah inay jamciyaan bayna alwadci waalqabdi inay saa inuu saaro iyo inuu qabto labadoo isku daraya maalan saddex farood ayuu saarayaa farti faryarayda iyo suulkana wuxuu ku qabanayaa gacantii ayuu sa ayuu ku qabanayaa middaa xukunkeedu waa mahay middaasi bidco waayo alqabdu walwadcu inaad jamciso bidco waayo inaad saarto isla markaasna qabato labadaas isla socda sooma aroorin laakiin waxaa soo arooray qabdi waxaa kaloo soo arooray wadci yacni saarid iyo qabasho qabashadu waxa waa inaad gacantaada aada gacanta ku qabato gacanta midig ayaa waxaa ku qabanaysaa midda bidixda saacidkeed ama calaacasheeda inta la saarayana waa inta xusulka ka horaysa dadka qaar waxay qabtaan xusuladu qaba xusulkuu qabana xusul qabashadaasi sax ma ah xusul inaad gaarto sax ma ah wayanduru wuxuu fiirinayaa buu yidhi ilaa mowdici sujuudihi markuu tukanayo qofka meesha uu ku sujuudayo ayuu fiirinaya hoostiisa uu fiirinaya arrintaasina maxay ka qayb qaadanaysaa khushuucay ka qayb qaadanaysaa iyo inuu qofka salaadiisa uu ku tadabburo maxaa yeele haddii meesha sujuuddiisa uu dhaafo waxyaabo badanoo mulhiyaada laga yaaba inay indhihiisa ku dhacaan oo qofkii meesha marayaba u aragga la raaco waxyaabo ka fogfog ishiisu ay ku dhacaan oo la samaynayo salaaddu ka mashquulaya si salaadda uusan uga mashquulin waxaa sunno ah inuu fiiriyo mowdic sujuud meesha uu sujuud ku sujuudaayo inuu fiiriyo indhaha in la ysku qabto markii la tukanayo dadka qaar ayagoo khushuuc raadinaya ayay indhaha isku qabtaan indha isku qabashada salaada dhexdeed bidco waayo arrin sharciya ma ah salafkuna waa inkireen a'immada salafka in badanoo ka mida waa inkireen in indhaha la isku qabto markii salaada lagu jiro khushuucna kaa raaci maayo indha isku qabadka haddaad rabto inaad salaadaada ku khushuucdo waxaa la rabaa inaad hoostaada fiirido midda kale haddaa indhaha isku qabato yaa salaadaada kuu ilaalinaya salaadda waxaan soo marnay soo ma ahan haddii aad sutro leedahay aad imaam tahay ama aad tahay qof keligii tukanaya salaadaadina uu qofi damco inuu soo hormaro maxaa mashruuca hal iska celiyaa layidhi soo maha iska celinta waxaa ka horreeya aragtiyaa ka horraysa qofka iska celileed waa inaad aragto salaadaada inuu usoo socdona waa inaad aragto hadduu qofka indhaha isku qabto waxba arki maayo waxba uma jeedo salaaddiisaa laga yaaba marka in la hormaro oo dadku iska maraan asagoon waxba arkaynin arrintaasi arrin sharciya ma aha indhaha la isku qaban maayo laakiin wuxuu fiirinayaa mowdic sujuud meesha uu ku sujuudayo ayuu fiirinaya wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin